madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay xabsiga cusub ee magaalada baydhabo islamarkaana hab casriya loo dhisay munaasabada daafurka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka cadaalada iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka saraakiisha mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed hay-adaha amniga madax ka socotay hay-adaha ka shaqeeya xabsiyada wasiirka cadaalada iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin iyo wasiirka wasaaradda cadaalada dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiqaadir yuusuf ayaa si wadajir uga hadlaya waxyaabaha uu qaban doono xabsigan xabsigan maanta laga furay oo la howlgeliyey runtii sida la sheegay xabsi ciqaab maahan loguma talagelin waa jazaa waa laga goynayaa waxaa laga goynayaa intii uu geystay laakiin ciqaab lama ciqaabay qofka marka meesha lasoo geliyo waxaan dhowraynaa oo ilaalinaynaa in qof uu ka soo baxo meeshan laba sano saddex sano afar sano intii loo gartay oo jazaaho looga goynayey wixii uu geystay looga goynayay markuu ka soo baxo qof bulshada anfaca madaxweyne waxaa la sheegay inay diyaar yihiin qalabkii iyo hoolashii lagu taabari lahaa taabar lagu siiyo waxaa la sheegay tii uu mataqaanaa madadaalada meeshuu ku heli lahaa oo uu ayaa la sheegay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen inta sano uu joogay waxqabadkiisii oo hadeertaan aan ugu dambeyno maanta aan joogno oo runtii oo mudan in asaga maaragtay in lagu dhiirgeliyo la shaqeyno wax walba waxqabadkiisana anagoo aan sheegno aan soo bandhigno runtii madaxweyne waa ku ammaanan tahay waana kuugu mahadcelinaynaa mar walba oo meesha maaragtay aan joogno mar walbana waxaan dhiirgelin iyo maaragtay iyo gowaabin iyo waxaadna siisana anagan madaxweyne waa diyaaraan u nahay na waxaan helaynaa horumar meeshan
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha xabsigan markii loo asteynayo xabsiga dadaa ka shaqeeyey dhulkan dad baa lahaa deganaa dowladda yaa bixisay dad mas-uuliyiin ah oo haddaba jooga oo shaqeynhayo ugu horreeya guddoomiyaha degmada iyo saraakiisha booliiska yaa gacan weyn ka geystay inay xabsi laga dhigo dadkii deganaana waxay aqbaleen in dan guud oo ummadda maslaxa u ah haddiiba loo sameynayo ay baneeyaan marka dadkii dowladnimada iyo danta guudba u turay ayagana waa ku mahadsan yihiin oo baneeyey dhulkan mas-uuliyiintii ku qancisay oo ka shaqaysay na ayagana aaday u mahadsan yihiin
dhismayaasha xabsigan ayaa ka kooban dhismayaal loogu talagalay in maxaabiista lagu soo xiro xabsiga wax lagu baro